madaxweyne rajib dayib erdogan kulankiisan muslimiinta maraykanku waxa uu ahaa mid horay loo sii qorsheynayay muddooyinkan dambe dadka safafka hore kaga jiray fadhiga kuraasta khudbadda halka uu ka jeedinayeyna waxaa ka mid ahaa qurbajoogta soomaalida ee ayaguna horay usii qorshaystay inay la kulmi doonaan ee dalkan maraykanka isagana kala yimid minneapolis colombos ohio searal washington boston iyo sidoo kaleeto gobollada maryland iyo virginia rofesor maxamed cali oo ka mida jaaliyadda soomaalida gobolka maryland waxa uu sheegay in erdogan oo ay aad ugu dhowaayeen xilliga khudbadda uu waday inuu ku dheeraaday ka hadalka xaaladda soomaaliya marka waxaa ka mid ahaa videoyada la baleygareeyey isaga waagii soomaaliya uu tegi jiray iyo soomaalida oo caawinay iyo wadamadaas kale muslimiin sida burma oo kale iyo ay soo qaateen muslimiinta xagga jooga taa kadib waxaa meesha ka hadlay saddex qof kalea ka horeysay mid kamid ahaa turkish muslim turkish american committee kuwa ka socday waxyaaba ay highlightgareeyeen madaxweynaha uu qabtay waxaa kamid ahaa soomaalida oo caawinay iyo wadamada kale muslimiinta marka taas waxay noo caddaysay inay ahaydba one of waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu qabtay cabdiraxmaan maxamed maxamuud hiirmooge oo ka tirsan ururka soconnay oo ka mid ah ururada qurbajoogta soomaalida ay ku midoobeen waxa uu ka yimid magaalada boston oo ka mida meelaha qurbajoogtu ay ka soo aadeen kulankaasi waxaa isna uu sheegay in madaxweyne erdogan uu soo hadal qaaday dhiiranaanta waxqabsiga iyo dadnimada fiican ee dadka soomaalida xilli gacan ay u baahnayd soomaaliyana uu asagu garab qabtay madaxweynaha turkiga khudbad dheer ayuu ka jeediyey meesha khudbadaasi marka intii uu waday markuu muddo khudbaynayay ayuu si gooni ah usoo qaatay soomaaliya oo uu yidhi micnaha soomaalida waa dad qawi ah waa dad qiimo badan laakiin xaalad iyo duruuf adag ayay micnaha ku sugan yihiin marka waxay mudan yihiin in la garab istaago annagana sidaan u garab istaagnay oo aan micnaha u kaalmaynay ayaa loo baahan yahay in loo garab istaago waa dad aad iyo aad u qiimo badan ayuu ayuu yidhi madaxweynaha turkiga khudbadiisa uu kasoo qaatay kulankan ayaa si gaara qurbajoogta soomaalida xiise gaara ugu lahaa maadaama lasoo hadal qaaday dhowr jeer xaaladda soomaaliya iyo sida erdogan uu ugu gurmaday waddanka soomaaliya xilli xaaladdu ay aad u liidatay dadka soomaaliyana ay ku dhufatay abaar saamaysay dalka soomaaliyana ay ku dhufatay abaar saamaysay dadka iyo dunyada iyo deegaankaba sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii markaasi oo asagoo ahaa ra-iisul wasaaraha dalka turkiga uu booqday magaalada muqdisho xilli xataa amniga uu aad u adkaa inuu ku dhiirrado madaxweyne ka yimid dunida kale inuu booqdo halkaasi markaasoo uu ka jawaabay xaaladii macaluusha iyo dhibaatadii haysatay dadka soomaaliyeed qurbajoogta soomaalida ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu diirsadeen in madaxweyne erdogan uu weli hadal hayo uu gargaaradda soomaalida uuna u arko inay tahay wax uu ku faani karo waxa waddankiisa soomaaliya uu u qabtay horta waa ku farxnay markasta aan aragno soomaaliya laga hadlaayo iyo dadkii turkiga ahaa iyo madaxweynihiiba ay zaaid ugu faraxsan yihiin inayna caawinaan annagana taa waxaana gelisay xataa weliba markuu madaxweynaha u hadlo soomaaliya uu sheegay markasta uu sheegay isagoon hadalkiisa dhamaysan waa annagaaban qaylinayna oo takbiir iyo allahu akbar iyo qayle oo thank you aan ku jirnay marka markuu arkay inaan group aan nahay aan badan nahay dhinaca midigtiisa aan fadhinay oo our left annagana dhinaca madaxdeena waxay tustayba inaan badan nahay markaasu isaga weliba arrintii xoogaa laba erey kala dheeraadkii nagu soo aadanaa weliba hadalkiisa uu nagu mashquulay soomaaliya inuu very proud uu yahay inuu caawino dadka dad ad adag yihiin oo wanaagsan oo jafta garab yar u baahnaa kulanka gaarka ee muslimiinta xalay uu la qaatay madaxweyne erdogan waxaa sidoo kaleeto uu uga hadlay xaaladaha kala gedisan ee dalalka muslimiinta dunida ay haatan marayaan waddamada uu soo qaatayna waxaa ka mid ahaa dalalka barma iyo sidoo kaleeto dadka falastiiniyiinta uu ku dheeraaday arrinta jerusalem siduu ii sheegay profesor maxamed cali oo ka mida jaaliyadda gobolka maryland ka tagtay soomaalida arrinta falastiin zaaid ugu soo laabtay laba jeer camal uu ka hadlay saddex jeer oo kale soo qaatay markastana uu leeyahay inay markastaba tiis ugu muhiimsan ay tahay wuxuu weliba tusaale ahaan wuxuu yidhi waa meeshii ugu horeysay qiblada ugu horeysay muslimiinta sidaan kusoo celin lahayna markasta inaan la dagaalan inaan joojin waa arrimaha ugu muhiimsan ay ku jirtaa uu yidhi haddana ilaa iyo kontomeyadii ilaa hadda meeshan ka bilownay nineteen forty eightkii ilaa hadda dhulweena ayaa la yidhi dadkiina iskuma xirnaan hadda wuxuu yidhi dhulna lama hayo dadkiina haddana weli iskuma xirno waa arrin laga xumaadu yidhi taasna waxay keenaysaa dadkiiba tafaruq ku jiro aayadaha qur-aanka ilaahay uu kasoo horjeedo walaa tafaruqu ahayd tafshalu ayuu soo qaatay isaga isaga weliba uu ka hadlaayoba sheekii ka horeeyey sheekh axmed akhriyey aayadahaas uu akhriyey midka kale imaam cali oo masaajidka halkan maryland ku yaalo aa tafsiray haddana isagii madaxweyneha isaga aayadaha soo qaatay haddana ku celiyey isagoo aayadahaas carabiga haddana madaxweyne erdogan ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda dunida caalamka ee ka qaybgalaysa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacayo asbuucan aynu ku guda jirno magaalada new york ee dalkan maraykanka